adeer ma ahan gobolka shabeellaha hoose kaliya guud ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliya sida ala socotaba gobolada dalka meelo kala duwan oo howlgallo ka wadiya howlgalladaasuna boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karnaa si guula ayay ku dhammaadeen amba ku socdaanba kuwa ka miduhu waxaana rajaynaya insha allahu tacaala howlgalladaas inay sii soco doonaan waxyaabaha aan rajaynaynana waa dee nimankan ummadda soomaaliyeed u diida nabaddii iyo noloshii u diida in muxuu ahay sheegay laga dulqaado ummadda si qof walbo soomaaliyuhu ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato muxuu ahay ii sheegay beerahoodana ay ugu tabcadaan si xur ah ay ugu tabcadaan marka dabcan waxaan isleeyahay waa shabeellaha hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada howlgallada ka socda qayb ka mida waa